shan boqol iyo konton iyo laba litir oo khamri ah oo ay soo qabteen ciidamada booliiska gobolka togdheer ayaa lagu burburiyey gudaha saldhigga magaalada burco halka lagu burburinayay dhalooyinkan khamriga waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka togdheer xildhaaliyaha gobolka taliyaha ciidanka booliiska gobolka iyo kan degmada burca ee maamulka somalilan taliyaha qeybta booliiska gobolka khadar ayaa madasha ka hadlay isagoona maxkamadda u mahadceliyey maxkamadda u mahadsan tahay maadaama ay gudatay waajibaadkeedii eedaysanihii biliisku hor keenayna ay xukuntay kii maqanahaana maqanihiisii ku xukuntay cid kastoo ka ganacsanaysa khamri ama cabbaysa waajibaadka kalna mariyuunbaa la marinaya haddii eeba ka dhigo waxaan leeyahy ka waantooba iska daaya oo mulkhabaayis wax alle wax laga faa'iidaya ma jiro laguma tijaaro laaca weeye laaca adduunyada ayuunbuu waxa weeye idan tusaya waxalkan waa khasaaro wahooga iska daayaan le haddaad deen weydaan ama guri dhig ama geed hoostii dhig ama gaadhi ku sido oo biliisku waa kii ku qabtow xeraaliyaha gobolka ayaa isaguna madasha dhankiisa hadal ka qaatay isagoona si faahfaahsan uga warbixiyey khamrida qaabka loo soo qabtay iyo maxkamadda sida loogu fuliyey dadkii khamrigani falka ku lahaa maxamuud saleebaan iyo fu'aadkayse kuwaasoo lagu soo eedeeyey bishii labaad shan iyo labaatankeedii xafiiska xeerlaalinta oo haya oogista dacwadaha ee qaranka u qaabilsan wuxuu eedaysanayaashaa soo eedeeyey bishii labaad shan iyo labaatankeedii ayadoo eedaysanayaasha midka dambiilayaasha mid ka mida loogu tegey gurigiisa isagoo ku kaydsaday saddex iyo labaatan dhalo oo khamriya oo dareejiina nooca dareejiin loo yaqaanaa oo u dhiganta shan boqol iyo labiyo konton xafiiska xeerlaalintu muddadaa wuxuu ku guda jiray dhammaystirka oogista dacwadaha waxaana maanta lagu dhawaaqayaa xukunkii oo lagu xukumay dambiilayaasha midkiiba lix sanno dambiilaha labaad ee fu'aadkiise isagu waxa weeye waa nin ka ganacsada khamriga oo caana oo la yaqaano waana markii labaad ee isla bishan gudaheeda uu magaalada khamri soo geliyo lagu xukumo lix sanno waxaan uma hadlaqaynaa ciidanka qaranka gaar ahaan booliska uu hogaaminayey taliya qaybeedka gaashaanla sare khadar faarax